wax soo saarka beeraha ayaa ah il dhaqale oo dalal badan oo adduunka ay ka sameeyaan horumaro ballaadhan dalkeena soomaaliya ayaa hodan ku ah dhulka ku habboon tacabka beeraha walow ayna bulshada soomaaliyeed uga faa'idaysan sidii la rabay magaalada dhooble ee gobolka jubbada hoose ayaa ka mid a meelaha ay dadkeedu xilligan ku baraarugeen abuurka beeraha inkastoo ay wajahayaan caqabado badan oo ay ka mid yihiin biyari maadaama uuna marin webi inta badan ay ku waraabiyaan waro biyoodyo iyo ceelal qaar ka mid a beeraleyda degmada dhooble oo waraysi siiyey idaacadda sanguuni ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay xilligan beeraan iyo sida uu yahay wax soo saarka beeraha degmada maxamed askar yuusuf danwadaag beer baan ka abuurtay beertaa markaan ka abuurtay markadaama oona shaqo kala haynin taqaqosagii wuxuu ahaa beeraha maadaama beeraha ahayd dhul weyn oo beerta ayaan diyaariyey markii aan diyaariyey beertii waxaan damcay inaan maaragtay aan dhulka dhammaantii inaan maaragtay wixii cimilada ogol iyo wixii diidan inaan kala ogaado markaan ogaaday dhulku inuun waxba diidayn oo wax beerto uun u baahan yahay ayaan xoogga saaray dhulkuna hawd buu ahaa geedka jaritaankiisiba ayaa dhibaato fara badan igu qaadatay gimcaha markaa xitaa bararsa iga soo gaadhay bulsho badan oo markaa ila yaabanayd ayaa jirtay markii dambe waxay arkeen bulshadu inay maarata dhulkii inaan wax ka soo saarayo hadda maarata wax soo saarkaygii bulshadu way aragtay waxaa ka mid a yaanyada basbaaska barbarooniga salladhka kabashka sukumada isbiinadka alaabtaasaa ka mida badigaalka badruulka basasha kulli kabsarada dhammaan mid walba uu soo baxay sidii loo baahnaaba uu soo baxay bulshaduna wayga qaadataa halkoodaana loogu yimaadaa si fiican buu u baxay welibana sidii loo baahnaaba u soo baxay hadda xaafadannada u anfacay magaalada hoosena waanu gaadhsiinaa halkanagaana loogu yimaadnaa qaybna annagaaba u geynaa haddana waxaan rajaynaynaa khudaarta cagaaran iyo yaanyadaba inaan maarata magaalada dhoble inayna meel kale ka qaadan baan aad uga hanweynahay oonu ku fillaanno waxaan leedahay maxamed axmed nuur waxaan ka mid ahay iskaashatada beeraleyda ah beertan loo layidhahdo magaceeda iftan oo ceelkan ku yaallo isagana iftan layidhahdo waxaan ka hayahay dadka muhindisada oo abuurka beeraha abuura sida gaara waxaan u baklayna muhindis waxaan ahay ah bakliyaha soo saara marka dhulka haddii la helo biyo iyo dad isku kalsoon maasa dhulka aad ba wax ka bixi lahaa aad iyo aad dhulka biyo buu u baahan yahay biyo hadduu helo waxaan ka baxin male sida reeba u baxaya weliba dadka waa anfici lahaa haddii yani beeraha la tabacdo oo lagu kalsoonaado oo tacab lala imaado aad iyo aad buu uga baxaya wax soo saarka beeraha bulshadu hadda aad bay horta ugu haminaysa xagga beeraha reerdhobley aad bay hadda ugu haminaya inay beero sameeyaan keliya waxaa ka maqan waxoogaa dhaamunka oo la waaweynayo oo biyaha reebo sida ceelashoo kale hadda sideed nin qol toddoba sideed qof haddii ceel laga dhexaysiiyo oo beertaan waa laga nasixi lahaa aad baa loogu ficnaan lahaa oo looga maarmi laha waxyaalaha banaanka ka imanaya iyo sida qudaarta dibadda laga keenayo dalkii oo carradiisa wanaagsan tahay oo wax soo saarkiisa wanaagsan yahay oo dhul aad wanaagsana waa laga maarmi lahaa haddii lixdii qof toddobii qofba ay hal ceel isla helaan ama dhaam weyn isla helaan way wax soo saar aad u fiican baa heer baa laga gaari lahaa waxaa ka mid ah yaanyada basasha barbarooniga basbaaska kaarootada qudaarta yarar oo greenka oo dhan cagaarka la yidhahdo oo dhan waan tijaabinay si fiicanay u baxaysaa u socota qaybteeda horena hadda way soo baxdo suuqay galaysaa ugu dambayntii beeraleydan ayaa ugu baaqay bulshada ku nool dhobley inay xooga saaraan tacabka beeraha maadaama ay dhobley ku wanaagsan tahay dhanka wax soo saarka beeraha isla markaana ay isku tashadaan oo ay dib ugu laabtaan beeraha si uu kordho wax soo saarka gudaha bulshadan waxaan odhan lahaa intay fadhiga ka kacaan ee hay-adahan daba ordayaan intay iska daayaan xooggooda iyo dalkooda inay aaminaan ay xooggooda wax kula soo baxaan ayaan aad maarata ugu guubaabinayaa dowladannada jubbaland iyadana waxaan ku guubaabinayaa inay nagu dhiirigeliso wax soo saarka dhulka beeraha ooyna hay-adaha ay noogu baaqayso qalabkii wax lagaga qabsan lahaa sida abuurka cagafta yaambooyinka intaa inay maarata iyaguna ay naga caawiyaan baan iyagana aan ka rajaynaya insha allah ha way ka maarmi lahaayeen khudaarta dibadda looga keeno nin walba guriis daaradda uu degan yahay in la eg ayaa gurigiis iyo reerkiisoo dhan ku filaan lahaa ee ummaddii kalsooni bayna dhulka ku qabin aqoon iyo taqaqusna uma leh marka tababar iyo aqoon bay u baahan yihiin taana annagaa siinayna hanugu soo dhowaadeen waxaan u dirayaa bulshada dhobley in ay isku kalsoonaada beeraha abuurtaan oo ay tacbadaan oo waxyaalaha bannaan ka imanaya hanqalka loo taagaya laiska daayo oo dhulka tacabka lagala soo baxo oo la beerto oo la xoojiyo dhulbaa baahi lagaga baxaa oo horumar lagu gaaraa dalkuna lagu wanaajiyaa lagu horumaraa waxaan kusoo dhaweynayaa reer dhobley inay beeraha tacbadaan oo ay isku tashadaan ayaan kusoo dhaweynayaa